halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika qaarkood iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii saddexda bisha oktoobar sannadda idaacadda habeennimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aanu idinkuga haynay idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a
marka dabasirid waxaa raba inay shabaabka dhulka ka qabato inay waryaasha ku soo noqdaan wax loo baahan yahay maaha waana waana haddii waryo la sharxayana dastuurkay ku caddahay sida loo sharahayo haddii salbindiyeed ku jiro
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho oo ka hadlaya xarigga wariyaasha telefishinka universal warbixin ayaynu idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wasiirka gaashaandhigga britain ayaa sheegay in keliya shan boqolkiiba duqaynta diyaaradaha dagaalka ruushka ee dalka syriya ay bartilmaameedsadeen kooxda daacish iyadoo howlgalka muusko ee dalkaasina uu afar maalmood jirsaday waraysi uu siiyey wargeyska dasan ee britain ka soo baxa ayaa michael fallon waxa uu ku sheegay in inta badan weerarada diyaaradaha dagaalka ruushka ay bartilmaameedkoodu ahaa kooxo kale oo mucaarad ah oo dalkaasi ka jira ayna ku jirto kooxda reer galbeedku ay taageeraan ee ciidamada xoreynta syriya fallon waxa uu intaasi ku daray in weerarada ruushka ay sidoo kale dileen dad badan oo rayid ah wasiirka gaashaandhigga britain waxa uu sheegay in subax kasta ay faaqidaan halka weerarada ruushka ay ku socdaan islamarkaana badankood aysan ahayn kuwo ka dhan ah kooxda daacish fallon waxa kaloo carabka uu ku dhuftay inay hayaan caddeemo muujinaya in rasaas aan loo meeldayin lagu tuurayo meele ay dadka shacabka ku badan yihiin dad badan oo rayidna halkaasi ay ku geeriyoonayaan toddobaadkan horraantiisii ayaa raashiya waxa ay beenisay eedeymo noocan oo kale ah oo maraykanka kaga yimid ayadoo ku adkaysatay in hadafkeeda koowaad ee weerarada ay ka wado dalka syriya uu yahay ururka daacish ururka dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegay in duqayn loo geysto cisbitaal ay ku leeyihiin magaalada kundus ee waqooyiga afghanistan ay ku dhinteen ilaa iyo sagaal ka mida shaqaalahooda islamarkaana ay ku dhaawacmeen soddon iyo toddoba qof oo kale ururka ayaa sheegay in weeraradan cirkahii ay socdeen ilaa iyo soddon daqiiqo kadib markii saraakiisha ciidamada afghanistan iyo maraykanka ee magaalooyinka kaabul iyo washington lagu wargeliyey duqayntaasi milatariga maraykanka ayaa qirtay in ka hor aroortii subaxnimo ay weerar ka fuliyeen deegaanka lagana yaabo inay waxyeelo xoogan gaarsiiyeen gooba caafimaad afhayeen oo hadle ciidamada maraykanka ee afghanistan oo lagu magacaabo cornel brian tribus ayaa sheegay in shakhsiyaad halis ku ahi ciidamadiisa lagu bartilmaameedsaday weeraradaasi oo dhacay qiyaastii labadii iyo shan iyo toban daqiiqo oo subaxnimo waxa uu qiray in weerarada laga yaabo inay waxyeeleeyeen goobo caafimaad islamarkaana ay baaritaan ku hayaan arrintaasi iiraan ayaa maanta soo dhoweysay diyaarad siday kooxdii ugu horreysay oo ah xujay ku geeriyootay isbuurashadii toddobaadkii tegay ka dhacday dalka sacuudi arabiya intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka madaxweynaha waddankaasi xasan ruuxaani ayaa ka mid ahaa dhowr mas-uul oo sare oo ka qayb galay munaasabadda soo dhoweynta oo maanta oo sabti ah ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada tehraan diyaaradda ayaa waxa ay siday boqol iyo afar qof oo boqol iyo afar meyd oo ka mid ah ugu yaraan afar boqol lixdan iyo afar qof oo dalka iiraan uga geeriyooday isbuurashadii ka dhacday ee xajka toddobaadkii tegey iiraan ayaa isbuurashadaasi waxay u sababaysay maamul xumo ka timid dowladda sacuudi arabiya ayadoo dadka iiraaniyiinta ahna ay dhigayeen dibadbaxyo dhowr ah oo ka dhacay afaafka hore ee safaaradda sacuudigu uu ku leeyahay magaalada tehraan hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullaahi cali khamaney ayaa uga digay sacuudi arabiya inay wajihi doonto tallaabo adag haddii aysan midadka iiraaniyiinta dib ugu soo celin dalkooda sida ugu dhaqsiyaha badan iiraaniyiinta ayaa ahaa dadkii ugu badnaa ee ku geeriyooday isbuurashadii ka dhacday xajka ayadoo toddoba boqol lixdan sagaal qof oo halkaasi ku geeriyooday ee afar boqol lixdan afar ka mid ay ahaayeen dad u dhashay waddanka iiraan waa tahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o eda maalintii labaad ayaa waxaa magaalada muqdisho ku xiran wariyaal ka tirsan telefishinka universal ay xaruntiisu tahay magaalada london shalay ayay ciidamada nabad sugidda soomaaliya waxa ay xireen weriye cawil daahir salaad iyo cabdulaahi xirsi kulmiye iyagoo markii dambena ciidamo hubeysan u diray xarunta t v-ga ee magaalada muqdisho kuna amray ilaaladii iyo shaqaalihii xarunta inay gebi ahaanba xiraan xarunta haddaba waxaa arrintan ka hadlay dad dhowr ah oo ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale qeybaha warbaahinta waxaana warbixin kooban ka diyaarisay wariyahayaga falastiin axmed iimaan
ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho hay-adaha warbaahinta iyo qaar ka mid xildhibaanada baarlamaanka ayaa dareenkooda ka muujiyey xarigga wariyayaashaasi maxamed ibraahim bakistan waa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka waxa uuna cambaareeyey xarigga loo geystay wariyayaasha runtii ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxa uu u arkaa xariggaas in uu yahay mid aan loo marin waddadii sharciga ahayd isla mar ahaantaana maaragtay sidana noo soo sheegay in xaruntii la xiray isla mar ahaantaana cawil daahir salaad oo ah daadiyaha barnaamijka dood wadaag iyo cabdullaahi xirsi oo ah agaasimaha bareegaasika ee t v-gana xabsiga loo taxaabay isla mar ahaantaana maaragtay sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka telefishinka waxa ay tuhunsan yihiin in loo haysto barnaamij dood wadaag ah oo ka baxay t v-ga oo isla mar ahaantaana dawladuna ay si uun ay u qoonsatay isla mar ahaantaana sidaas loo xiray balse sida caadiga ah qofka wariyaha ah waa muwaadin waa la dacweyn karaa waxna wuu dacweysan karaa laakiin sideedaba waxaan banaanayn waxa ah maaragtay waxaa haboon in horta meeshii wadadii dariiqii saxda ah loo soo maro dembiyada lagu galo saxaafadda sideedaba maaragtay waa madani maxkamadda looga soo jari karaa warqad isla mar ahaantaana dacwadaa laga geyn karaa iyagoo shaqeynaya oo xafiiskii aan la xirin oo dacwadoodu socoto ayaa markii maxkamadda dembiga ku hesho ama ku weyso ay go-aan ka gaari kartaa laakiin waxaan la qaado karin waxay tahay in xaruntii ciidan loo diro la gebagabeeyo wariyaashii la xiro khalkhal la abuuro taasna waxay muujinaysaa maaragtay bisay la-aan iyo in si uun haddii loo fiiriyana
sidoo kalena agaasimaha machadka cilmi baarista heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo ka jawaabayay sida ay ula muuqato xarigga wariyaasha t v-ga universal ayaa yiri runtii waa wax laga naxo lagana yaabo in wariyaasha la xiro wariyaasha shaqay ku jiraan waana macnaha loo baahan yahay soomaaliya aada loogu baahan yahay weeye marka in la xido oo wariye oo cid buu wareystay linka universal iyo cawil daahir salaad waa idaacad weyn oo la yaqaano cawilna waa wariye caana oo ilaa anigu de ilaa labadii kun buu muqdisho ka shaqeynayay waroo dhifka iyo dadkii inay maaragtay waktigaas adba-ad ka tirtanayd maaragtay south africa dadkii la dagaalamhayo wey waroo dhifka iyo dalkan laga saaro oo dadku ay hadli karaan shacabku hadli karaan marka nabadsigid waxaa raba inay shabaabka dadka ka qabato inay wariyaasha kusoo noqdaan wax loo baahan yahay maaha waana waana haddii wariye la xirhayana dastuurkay ku caddahay sida loo xirhayo haddii saldambiyeed ku jiro waa in maxkamad laga soo qaato waaranti laga soo qaato maxkamad soo siiso haddii maxkamad ay waaranti soo siisay oo saldambiyeed lagu hayo markaas waa loo leeyahay laakiin dad bay wareyseen iyo wahadleen waxaas wax wax loo baahan yahay saayo looga baahan yahay maaha madaha iyo wariyaasha iyo dadka fikradooda maarana xuquuqooda helaan oo waliba ase dawladda iyo dadka baawarka iyo hubka haysta ay tacaburin oo kusoo jeedsan ayaga inay aadaan weeye meelaha looga baahaya inay inay wax ka qabtaan oo amniga la xiriirta diini maxamed diini oo xoghayaha hay-addan dawliga ahayn ee soshensa ee magaalada muqdisho xarunteedu ay tahay ayaa isna dareenkiisa ka dhiibtay xarigga wariyaashan anoo ku hadlaya magaca soshensa waxaan cambaareyneynaa xarigga la xiray wariyaasha cawil daahir iyo cabdullaahi xersi kulmiye agaasimaha universal magaalada muqdisho waan cambaareyneyna waxaan u aragnaa inay tahay dhaqan ka haray dhaqankii hore ee dictatorshipka waxaana leenahay waxaana leenahay waa in waan waxaana leenahay in waxaan codsanaynaa in lasii daayo nimankaas shaqadoodii iyo muhiimadoodiina loo fasaxo xorriyadoodina dib loo siiyo cismaan cabdulaahi guure waa agaasimaha reediyo kulmiye waana suugaanyahan waxa uu fakerkiisa ku cabirayaa hadal iyo suugaan
falastiin waxaan u arkaa xarigaas inuu uusan sax ahayn
jiga universal agaasimeyinkii bariga africa cabdullaahi arki iyo weriye cawil daahir salaad ayaa xiran xaruntii d cgana weli albaabada laysu kurso ma shaqayn karto ayaa la yiri laakiin uma arko sababtoo ah maraykanka saxaafadda in ciidamaynka loo soo deeyo ay albaabada isugu dhufsaan sax maahan dariiq sharciga in loo soo maro waayo qofku waa muwaadin laakiin markii wax laga qabsaba in ciidan inta loo soo diro weerar lagu soo qaaday albaabada la isugu dhufso nidaam ma aha marka dawladda waxaan kula tali lahay nidaamkaa in la bedelo oo si sharciga loo maro ciddii dembi lagu haysto marka toban jeer ayaan dhahnay oo aan u sheegnay oo aan idhi xorriyadda saxaafadiyo xurmeeya warbaahinto xaqa dhowra weriyaha xakamaynta hadalkiyo dilkiyo xarigga joojiya xildhibaan cabdi xaashi oo ka mida baarlamaanka soomaaliya madaxna u ah guddi hoosaadka saxaafadda islamarkaana ka qayb galay doodii ugu dambeysay ee uu qabtay weriye cawil daahir salaad ayaa ka waramaya haddii bal sababta xarigga weriyayaasha ay tahay doodaasi iyo in kale
aniga iyo xildhibaan maxamed cabdi yuusuf waxaan ka qayb gallay dood wadaag dood wadaagaasi arrintuu ahayd xaaladda dalku uu maanta marayo iyo sida wax loo qaban karo waxa weeye xildhibaan xaq buu u leeyahay shicibka inuu warbixin siiyo oo xaalada dal kala hadlo shicibkuna ay su-aalo ay weydiiyaan xaq bay u leeyihiin idaacadduna de waxa weeye waa warka adduunka yacni dalka iyo adduunka oo dhan inay wargaadhsiiyaan waxay u samaysan yihiin wey marka dood wadaagaas yacni aanu gallay haddii uu dembi jiro ama wax la dhibsanayo horta annaga oo xildhibaanada in la weydiiya ahayd laakiin miidiyahaas iyo weriyayaasha la xiray wax shaqo ay ku leeyihiin wax shaqo ay ku leeyihiin oo dembi lagu xiro ka dhalan karaa ma jiro dadweynaha su-aale aan na weydiiyeyna dembi ka dhalan karaa ma jiro kolkaasi waxaan u arkaa anigu sharci darro ayay ku xiran yihiin oo xuquuqdoodii ay xaqa u lahaayeen lagaga qaaday intaas ayaan qabaa meesha waxa ka dhacay inay tahay ma aha markii ugu horreysay ee la xiro wariyayaal waxaana ay guud ahaan xarigga wariyayaasha iyo dilalkooduba ay ka noqdeen dalka soomaaliya mid joogto ah taasoo dadka u dooda xuquuqda suxufiyiinta iyo xorriyadda hadalkuba ay u arkaan weerar loo geysanayo madax bannaanida saxaafadda iyo xorriyadda qofka waxaa dhegaystayaal naga xasuusina inaannu isku dayna inaannu la xidhiirno mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse waa ay noo suurageli weyday
falastiin axmed iimaan ayay ahayd oo inala socodsiinaysay aragtida qaar ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka iyo warbaahinta ee xarigga wariyaasha t v-ga universal oo maalintii labaad u xiran hay-adda nabad sugidda soomaaliya
nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a waxaad dib ugala socon kartaa boggeena internetka ee v o a somaali com haddana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka maxamed colaad xasan ayaa magaalada new york noogu soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada new york muddo labaatan sano ka badan soomaaliya waxaa ku badnaa ka hadalka dagaalada qaraxyo ay argagixisadu fuliso burcadbadeed iyo madax dhaqaale ku raadisa gacan hoorsiga gargaarka shisheeye laakiin haatan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ka hor yidhi kulanka golaha guud ee qaramada midoobay waxaan idin barayaa soomaaliya ka duwan midda aad sawirka ka haysataan ra-iisul wasaare sharmaarka waxa uu sheegay in dalku uu dib u dhismayo rajo nabadeed ay soo noqonayso soomaaliyana aysan u baahnayn sadaqo la siiyo laakiin ay u baahan tahay in si toosa loo maalgashado lagana caawiyo inay la soo baxdo kheyraadkeeda dihin haddaba barnaamijkeennan waxaa marti noogu ah toddobaadkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo aan kula kulmay magaalada new york kadib markii uu golaha guud ee qaramada midoobay khudbadda ka horjeediyey kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofanka ra-iisul wasaare sharmaarke
marka ugu horeysa waxaad nooga wareysaa qodbadii aad ka jeedisay qaramada midoobay shalay xiisaha lahayd bal qodbadaasi iyo waxyaabihii aad kaga hadashay waxaa ka mid ahaa grand program waxaad ugu yeerteen ama qorsho ka duwan qorshaha n g o-yada iyo waxaa dhaqaalaha lasoo marsiiyo soomaaliya loogu talagalay so qorshaha marka ugu horeeya kaabaa xiise geliyey qorshahaas waxa weeye dee anagu dalkeenna waa ogtahay dhibkana soo gaaray hadda dhibaatada meeshaan taaganahay waa dhib annaga aan su keenay dhib sideedaba ama ha ahaato khayraad ama ahaato maaha inoo keeneen runtii qorshahan aan hadda sheeganana wuxuu qeyb ka yahay qorshaha ah in dalka kal maalgelin lagu sameeyo dib loo dhiso khayraadka isaga uu leeyahay loo soo saaray si dadka soomaalida ihi ugu aflaaxaan dhaqaalaha dahan ee dalkooda iminka kor saaran iminka dahan ee dalkooda yaalla
waxaad sheegtay enjoyada soomaaliya ka shaqeeya inay yihiin enjoyo shaqo u taga halkaa oo aan si dhaba ummadda uga qabayn oo marka ugu horreysay qof madaxa oo soomaaliya uu sida enjoyada u weeraro oo runta ka sheego maxaa kugu dhaliyay bay kugu tahay kula tahay
waxaweye adduunku adduunkan markuu horumariyo enjoyada waa ka shaqeeyaan oo qeyb bay ka yihiin bulshada runtii sidaan hore khudbada ugu sheegayna kuwana wax fiican bay qabteen kuwana wax ma qaban laakiin annaga horumarkeena iyo waddankan inuu hore u socdo n g o ma aha xaalad oo ayaga waddankan ay horey u marin karaan waddankan waxa weye in maalgelin lagu sameeyo dowladda ay ku sameeyaan shirikadahan waaweyn adduunka ka jira ay ku sameeyaan annagu dadkeena saasu ku horumari karaa kuma tegi karaa laakiin n g o iyaga keliya markaas howl yeelo markaas lix bilood mashruuc ah wata dalkan laguma masiirkiisa laguma sii deyn karo waa gartay soomaaliya waxay ka soo noqotay ceelkii mugdiga ahaa ee ku dhacday meelo badan oo soomaaliya looga hadlayna waa laga sheegay shirkii madaxweynaha halkan uu kaga qayb galay arrimaha soomaliya laga hadlaya waa laga sheegay khudbadaadii waad sheegtay in soomaaliya soo noqonayso oo soomaaliya ka duwan wixii dunidu aaminsaneed in halkan hal soo noqotay welina caqabadaa jireed oo horyaala bal caqabadaha ugu waaweyn ee dowladdaada haysta aad ka gudbilaad yihiin xabka xuska runtii caqabadaha hadda annagana haystaa oo un caqabado koleyba soo jiray oo hadda sii dhammaanaya waxaa markasta xasuusin mudan wax weeye adduunku sideeda markii aada meel soo gaartid hadba meeshii kaleeto hotfosoo sii dumaysa ayaa focuska ku jeesanaya waxa aan khudbada ummadan ahaana waxay ahayd war annaga waxaan ka soo baxnay labaatan iyo googo sano oo runtii dhib iyo rabsho jirtay waddankii waa dhismayaa ma aha inaan cabsida fiirka dadka aan markasta ka hadalnay waa in rajada aan ka hadalnaa marka in inta harsan waxa aan u baahan nahay ay tahay waddankan inta maalgelina sameeyo uu dalkan runtii horu maro dadkiisa wax qabsadaan runtii annagoo dalkeena burburay ayaa shacabku jiray ganacsigu jiray waana midda aan dhahay haddii annaga fursadaas nala siiyo oo maalgelintaas la siiyo africa east africa oo dhan baan u hogaamin karnaa dhinaca dhaqaalaha runtii waa maagartay waxaa jiray madal aada ku heshiiseen dowladda iyo maamul goboleedyada oo madasha wadatashiga qaranka la yidhaahdo oo marka tallaabtaa la qaaday xaggee looga gudbaya maxaa xiga wadatashigaas waxaa aasaas uu yahay annaga markasta ahmiyadda aan sii daynay in lala tashto dadka hadba sida ugu fiican looga tallaabsan karo labada kun iyo lix iyo tobanka runtii meesha loo socdo waxa weye waddanka kan hal qof hal cod inuu ka dhaco maadaama xoogaa ay yara qorshihii ay yara sidii loo rabay wuxu dhici waayeen waxaan garanay in hadda aan gelino bal two thousand sixteen sidii looga tallaabsan lahaa waxaan talada soo gelinay inta hadda dastuuriga hay-adaha dastuuriga heer qaran iyo heer gobolba iyo dadka shacabkaah iyo urada bulshada iyo civil society-ga iyo dadka siyaasiyiinta ee markaas hadda daleynaya soomaaliya siyaasaddeeda marka wadatashigaas waxaanu rabnaa runtii in ay ka timaado muwaafaqo siyaasadeed ee ah sidii jidkii looga bixi lahaa waxaan iyo wixii looga sii gudbi lahaa taas
dhinaca ammaanka oo kale oo dabcan caqabadaha ugu waaweyn ee soomaaliya haysta ka mid ah al-shabaab waad ka adkaateen meelo badan baad ka saarteen oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisoon ay joogaan laakiin weli weeraray hayaan oo meelo ay ku xuban yihiin uga jirtaa shabeellaha hoose oo kale ma maxay caqabadda ugu weyn ee shabeellaha hoose haysatee wax looga qaban layahay
runtii hadda waan ku jirnaa shabeellaha hoose laga qabto shabeellaha hoose arrinteeda xoogaa yar haddaan ka hadalno dadku shabaabka ihi waxay markasta ka faa'iidaysanaa caqabado iyo xoogaa yar waxyaabo yacni laisku hayo oo meesha ka jira runtii arrimo siyaasadeed oo ka jira ayay fursad u heleen inay ka faa'idaystaan haddana waxaan ku jirnaa wax alla wixii siyaasadda meeshaas ka jira inaan xal u helno al-shabaabkana runtii hadda adkaanta laga adkaaday ma aha keliya in looga adkaaday hadda milatari iyo iyo muxua waxaa loo adkaada fakerkan faker ama soomaali meel gaarsiina inuu yahay oon soomaaliyeed waa garowsatay marka mar haddii shacabkii uu garowsaday taas na waxaa guushan ugu weyn taas weeye waxaan rajaynayaa haddii laa yidhaahdo in waxa ka jira iyo shoolada hoose iyo gobolada kaleeto hadda ayay gacanta ku leeyihiin in arrimahaas si siyaasada loo xaliyo ayagana runtii ee markaas waa rajaynaynaa caruurtaan hadda madaxa laga qabsaday ee fakarkan lagu jiheeyey inaan kasoo celino runtii dagaalka aan ku jirnaa dagaal qore kaliya ma waa dagaal fakar
waa gartay ammaanka oo kale haddaan sii raaciyo britain wasiirkeeda arrimaha afrika grand sharps waan magaalada new york kula kulmay oon waraystay wuxuu ii sheegay in ay maaragtay soomaaliya ka caawinayaan ra-isul wasaaraad britain david cameron halkan buu kaga dhawaaqin ciidamo loo dirayo soomaaliya oo britain dowladda soomaaliya sii waragta ciidamada anuu de hadda waxaan ku jirnaa sidii loo dhislaa ciidan qaranka oo ogsan tahay ciidan qaran mashruuc hadda lix bilood iyo maahna ciidan qaranka umana dhisayno hadda in al-shabaab keliya ay ka hortagaan waxaan dhisaynaa waxaa weeye mar dambeeto soomaali xasilooni darre inaysan ka dhicin oo runtii qolo dambeeto ama qabiil ama diin ama wax ku adeeganayso iyada markaas hasta dan inay gaarto aysan waddankan kasoo aflaxin runtii inay daboolaan baahida ummadda soomaaliyeed u qabtay in amni sugan la helo marka taas waxay u baahan tahay dee qorshe iyo dhaqaale iyo maaragtay iyo qalab iyo tababaro waxaana la kaashanaynaa dowladaha hadda aan sideedna ka caawinayn ingiriiskuna waa dowlad kamid ah runtii dowladaha aan sugayna inay gacanka geystaan haddaas laakiin ciidamada kuma yara soomaaliya laba iyo labaatan kun in ka badan oo afrika ka socdaa jooga ciidamada soomaaliya tababaro bil kasta dhowrkii biloodba mar usoo dhamaanayo xog badan baa jooga dadka dhaliilaya siyaasadda xagga ciidamada ee soomaaliya waxay leeyihiin waxa qaldan waa moralka iyo mushaarka ciidanka moralka iyo mushaarka ciidanka waxaad ugu talagashay runtii mushaarka ciidanka waa run ciidanku lacagta u qaato waa baseline oo markaas aysan xataa si joogto ah u helin waxaan ku jirnaa hadda runtii horta waxa ay hadda helaan inay si joogta u helaan sidii loo korin lahaa iyo dhaqaalahaas loo sugin lahaana waxyaabaha dhexmidda u siinaya dhaqaalaha iyo maalgelinaysa waxawey dalka kan hadda canshuuraha uu janaraadgarey uu dowladda u janaraadgareeyay waa inaan tayadeeda ka badinaa si annaga ciidankeena u dhaqaale fiican u qaato waa gartay arrinta arrinta kaleeto ciidanka wax weeye niyo meesha annaga ciidanka waxoogaa meelaha aan u baahannahay hadda inaan ka saxno horta kuwa wax weeye ciidanka tababarada lasiiyo annaga dagaalan ku jirnay waa sahlan tahay markii nabad ay tahay in ciidan la dhiso laakiin annaga waxaan wajahnay laba qayb u ah dagaalna in lagu jiro oo hadda fakarkan iyo dhibka soomaalida ka tegana in la damiyo dhinaca kalena ciidan la dhiso waagii lixdankii ilaa toddobaatankii ciidamadii la dhisay runtii fursadday heleen waxay ahayd wakti nabada ayaa muddo u dhismay ciidanka ciidankii oo dhismay ayaa ay dagaallo galeen annaga waxaan ku jirnaa dagaal ciidanka inaan dhisnaan karaa waxaa noogu danno hadda dhibka naga haysta waxaa horta xeryaha ciidanka ciidan hadduusan xero haysan waxaa lumaya waxa waa disciplinka ciidan gurigiisa u hoyanaya ee aan aanta xero haysan dee waa nin gurigiisa kasoo kacay oo maaragtay ciidanku wuxuu baahan yahay xeryo waxyaabaha hadda dagaalka aan ku jirno laba tababarada ciidanka la siinayo annaga maadaama dagaal aan ku jirnay waxaan ciidamada u kala dilaynay wadamo kala duwan tababaro ah waxaan ay dhahaan doctrinka ciidanka lagu tababaro waxaa loo baahan yahay inuu hal noqdo si ciidanka as u noqdo ciidan isfahansan oo iswaafaqsan waxyaabaha hadda aan ka shaqaynayna ama dunida aan hadda kala hadlayn waxay ahayd in hal doctrin ciidankan lagu tababaro laguna hubeeyo doctrinkaasoo sahlaya ciidankan in noqdo hal ciidan runtii ee fahan buuxa ka taagaya isku helbadeelana hal ciidan ah marka waxyaabaha hadda aan la kaashanaynaa waa mid waa doctrinka oo la madeeyo xeryaha oo loo dhisay ciidanka iyo iyadoo la qalooyahay arrintan dhaqaalaha annagana saarantaha waxyaabahan u leenahay dhaqaalaha dalka tayadiisa waa in kor loo qaadaa si ay u gaarto ciidankan dhaqaale fiican inay qaataan waana u royaan runtii naftooda dalka waana runtii waxaan leenahay ilaahay khayra ka siiyo waxay difaacayaan waa qaranka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo jiilasha soo socda inay ku noolaadaan midka doonta ku noolaadaan arrin kaloo xiiso badnayd oo khudbadaada iga soo jigatay waxay ahayd in aad ku dhawaaqday wax ka duwan waxay madaxda soomaalida marka khudbadaha ay jeedinayaan ay dhihi jireen oo ahayd nagala caawiyo maaragtay dib u heshiisiinta iyo sidii aan nabad ku gaari lahayn wax lamid waxaad xoogga saaraysay maalgashi taasoo dad badan u fasirin karaan in soomaaliya hadda ay kasoo baxayso mugdiga waxaad tiri sabaqa ma rabno waxaan rabnaa maalgashi bal arrintan haddaad sii faahfaahiso shacabka waxa weeye arrintan la dhaho aidka ama sadaqada waxay abuurtaa waxa ugu xun oo baniaadanka la dhaho dependency qofka baniaadanka inuu ku noqdo yani maxaa la dhahaa afka soomaaliga ay inuu yani uu qabatimo in wax un loo siiyo annaga waxaan rabnaa dadkeenu inay wax soo saar yeeshaan waana leeyihiin dad runtii aada u firfircoon way soomaali ayagoo dowlad aan lahayn qabsaday intaas aan qabo hadday dowlad helaan iyo hadday helaan maalgashi inay africa qaybteeda bari oo dhan ay runtii noqonayaan dadka ka muuqda marka sadaqada ma aha keliya inay tahay wax markaas aa helaysa laakiin waxay ku abuuraysaa dadka inay wax soo saar yeelan annagana ma doonayna taas waa gartay waxaad ballan qaadoo kale oo waa markii ugu horreysay qof mas-uula soomaaliyeed oo qaramada midoobe hortaagan uu ballan qaado inuu dalkiisa naftiisa u horay daanan qaldane waxaa tiri waxaan nafteyda u horeyaa jiilka soo socda soomaaliyeed aanay dhibaatadii jiilkii jiilkayga ay soo mareen aanay marin marka nafuridaanu waxay ku egtahay intaad madaxda tahay oo dalka aad joogto mise haddaad madaxnimada ka tagta xataa ballanqaadka may runtii haddaan ka tagay xataa waxa weeye waan ka shaqeynaya haddii la ilaado waxaan ka shaqeynaya markasta wixii ku dhacay jiilkeena ee ahaa runtii dhibkii soo dhacay inuusan wadanka jiil soomaaliyeed ku dhicin runtii laakiin ma mooda inuu ballanqaadka ahaa ballanqaad culus oo waa dee inta aan noolnahay ilaa intaa noolaan doono laakiin insha allah wax kale kama shaqeynayna runtii soomaaliya inaysan la doonto ku noqon meeshay ka tooda waa waa gartay su-aal kale waxaa jirta shirkad la yidhaahdo southern oil and gas oo dalka britain laga leeyahay dowladda britain baaritaan ku hayso musuq maasuq laga yaabo in warbixin ku saabsan qaramada midoobe bishan dhammaadkeeda ama bisha soo socota guddiga kormeerka qaramada midoobe arrimaha soomaaliya iyo eritrea ay soo ji soo bandhigaan waa maxaa aragtida dowladda soomaaliya shirkadda runtiida shirkadaas hadda wixii lala galay waxay ahayd contract inay sameyso sesmic waxa la yidhahdo waana u malaynaya inay dhammaystirtay sesmicii la sameyn lahaa iyo deetadiina ay hadda diyaar tahay lasoo wareegida deetadaas ayay ahayd hadda inaan sameyno deetadii waxaan ula soo wareegay wanasoto meel lagu kaydiyo ma leh laakiin waxaan rajeynayaa in hadda qolo kaleeto spectrum la dhaho oo contract la siiyey inay noo kaydiso deetadaas inta annaga aan ka dhisanayno storage deetada lagu soo gelayo runtii ani waxaan qabaa inay deetadaas la sameeyey anfac u noqon doonto dadka in aan heli doonno fursad aan maanta ku iibino yani khayraadka dahan ee dalkeena ku jira inaan sharikadaha adduunka lagala qaybgalo laakiin taas waxaa ka horeysa inaan annaga hadda dastuurka inta ka harsan iyo qoolada iyo kulli lagu heshiiyo habkii loo khayraadka loo qaybsan lahaa shuruucdiina aan iska soo maaragtay dhamaystirno kadibna runtii dalkan waxay la tahay inuu noqon doono dalka ugu qalisan adduunka laakiin britain oo kale wasiirkeeda arrimaha dalka waxa uu qabaa oo walaaca ku hayo waxa weeye waxay leeyihin sharciga soomaaliya ee khayraadka oo aan dhamaystirnayn dowladda soomaaliya oo aan awood u lahayn inaad ilaaliso khayraadkeeda waxyaabahaas oo dhan waxay keeni karaan in hantidii soomaalida la boobo cabsidaa midib ku jirta
nin waxaan ku sheegayaa dalka ciraaq markii shidaal loo soo saarayay shalay u degsanaa ma leh wax kaloo u samaysnaa ma jiro waa loo soo saaray waana runtii maanta ciidanka iyo waxa hadda ku baxaya waxyaabaha runtii qaybta weyn ka qaata wey runtii waan ku jirnaa shuruucdeena dhamaystirno laakiin laakiin khayraadkan soomaali waqtiga ay soo saareen sababta soomaalida alfaa inay go-aankeeda ka gaarto annaga adduunka waxa aan ka rabnaa waxa weye inay maalgeliyaan soomaaliya noo soo saaraan waxaan haysano si dalkan iyo dadkan dhibka noogu weynuna haystaa runtii maanta wax way dhaqaal la-aan imise ciyaala maanta lagu kaxaystay al-shabaab ku kaxaysteen in boqol doolar ama konton doolar ay siinayaan bishii inay qori u dhiibaan waxaan rabnaa taas inaan ka baxno runtii dhallinyarada iyo carruurta soo koraysa inay maanta helaan fursad aqooneed iyo tacliin iyo fursad ay ku shaqaystaan marka waxyaabahaas oo dhan baanu annaga mas-uuliyad masaaranaa jirta runtii dalkan inaan maanta meeshu taagayahan ka qaadno oan gaarsiino meel dhalinyarada soo koraysaa ay runtii rajo weyn oo aragto arrin kaloo la sugayay inaad qaramada midoobe kala hadashaan shalay waxaad kulanteen banki moon arrin dadka filayaan waxay tahay oo soomaalidu ay sugayso dacwaddii dhinaca badda ee soomaaliya iyo dalka kenya arrintaa xaggee maraysa maxaa nagala wadan karta arrintaas waxay taala wax kooda adduunka dacwadda waxay ku socotaa hadda waxaa weeye legal implications waxyaaba qaarkood hadda qaba hadli kara laakiin runtii si waxaynu socotaa waxaana kuu sheegaa waxa weeye annaga xuduudkan international laws ayaa jiraan oo marna aan laga leexan karin international lawskan waxa weeye badda soomaaliyeed ecodistance line waxa la dhaha ayaa jira runtii kenya waxay sameysay line vertical ah oo ka soo jeeda sharciga adduunka sideedana annaga waagii horeeto dadku waxay dhahan two thousand two thousand nine mahayn kenya waxay linekaan samaysatay labadii kun iyo shantii iyadaa ku dhawaaqatay si sharci daran ugu samaysatay marka waxa waxaan rajaynaynaa haddii la helaado in maxkamadda ay fiiriso maxkamadda waxaan rajaynaynaa sida sharciga adduunka qaba ay un dhinaceeda waxaa laga yaabaa dad badan oo barnaamijka qobadaha kaa daawanaya ama martida microfonka v o da kugu dhageysan inay isweydiiyaan nolosha ra-iisul wasaaruhu waa maxay ra-iisul wasaare soomaaliya dal oo kale ah oo burbursan oo dhibaata ka jirto mas-uuliyadiisa qa mas-uuliyaddeeda qaaday noloshiisu waa sidee nolosha ra-iisul wasaare maxaad u sheegay runtii annagu hadda dalka aan ku fadhino ama ra-isul wasaaraha ka nahay dal hadda aan ku haysano privileges badan ah dalka adduunka lamadoo dee ra-isalahooda runtii wuxuu leeyahay privilege annagu waxaan qabaa yani kulligeen maanta waxaan taaganaha waqti ayay tahay in annaga horno nafteenna iyo xooggeena iyo caqligeenna si loo helo berito meel de waxa weye waqtiga lagu jiro ogtahay institutions dalku malaxa wali institutionska haddaan dhisayna institutions meeshaan aysan jirinna waxa aad ku tashanaysaa waa shaksiyaad waa kii dad ah inay wadankan wadaan inta institutionska aan ka dhisanayn marka runtii waxay la tahay mar rabo inaan hadda aniga aan noloshayda ka hadlo waxaan u daynayaa idinka iyo dadka kaleeto inay jajgarayaan laakiin waxay la tahay waqtiga annaga hadda aan ku jirno waxaa naloo dirsada waxaa weeye runtii inaan nafteenna xoogeenna iyo caqligeen u hurno sidii meeshaan waxooga iskaga badeli lahaayeen mararka qaar isboortiga iyo maaweelada
waa deen isboort jeclaan ahay waa fiirsadaa maarata waka waqti aan hayo maaweelada iyo de wixii markaas hadda dalka iyo runtii tiyaatarada iyo dadka fanka ay sameeyaan aad waan fiirsadaa waan la socdaa de wixii waqti ama helno dhan waa sameynaa cuntada de waxay soomaalida lakusoo guda kujaanahay anjeeriga
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii martida mikrofanka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
taasi ku dhaafno barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan magaalada new york uu noogu soo diyaariyey waryaheena maxamed colaad xasan markana barnaamijkii caweyska washington waatan caashe ibraahim aadan caashe cuud
barnaamijka caweyska washington toddobaadkanna waxaan idinku hayaa haddii inta lagu casuumay aad iska maqnaan jirto iyada oo lagu sugayo ogow intaa hadda laysaga daba yimid waxaan idiin hayaa wixii kala qabsaday gabarh saaxiibteed ku casuuntay xaflad meher oo ay u suurto geli weeday inay aado waxaan kaloo idiin hayaa sidii dhebangaalle wadaadahoo bakay la weyse u qaaday oo wala ay martiyeenoo intay geeda u waabtay wananay u qaleenoo markay waxyi cuneen halka ay war wanaagsan iyo wacdi ay filayeen arrinkeentay wareeriyo wadla ay u fuleen waxaad sidoo kale maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigaan la yeeshay fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac waa caawo iyo caweyska washington aan ku bilaabee fu'aad cabdisalaan oo ah hal abuure sheekooyinka maadda iyo kuwa murtida xambaarsanba sameeya oo aad caweyskana marar badan ku dhegaysateen ayaa caaw waxa uu inoo hayaa maanso halku dheggeedu yahay tu kalaa ka daray sheekadan kolley midiba midda ay ka daran tahay hal tixa kama wada bilaabato oo taasaan ka cudur daaranayaa waxayna ku bilaabataa sida tan sidii tuquraafi dhuleedoo dawaco jeedi lahaydoo dhurwaajaanta u gooyey oo jinacu uu ka cadhooday jiriqaaguna dood iyo arrintii tana keenay oo jawaabtay ka baxsheen midba jaah u fadhiisto wax ku jiidan la waayey ama jeer webi joogto oo ku dhawaaqday jacayl oo waxu jooqaba weyday ama sidii shir jaraa-idoo intay jiirku qabteen bisa joogtay halkaa arrin jeer u dhaxaysay ku dhawaaqay jidgooyo oo markay saa u jalleecdayna baqajaanta wadheen tu kalaa ka darayde sidii dabangaalle wadaadahoo bakay la weyse u qaaday oo wala ay martiyeenoo intay geeda u waabtay wanan ay u qaleenoo markay waxyo cuneen halkii ay war wanaagsan iyo wacdi ay filayeen arrin keentay wareeriye wagle ay u tumeen waaba dad dhan oo in la wacdiye rabay oo loo tumay ciyaar tu kalaa ka darayde sidii nin miskiin ahoo su-aal meesha la taagan oo inta maal yar la siiyu marduuf qaada ku doontay markii uu ku mirqaamay muran uu isla taago wax majiiro la waayey tu kalaa ka ka darayde sidii laba tuugoo inta ay turbayaan oy tobannaan kun heleen oo taajir laysu maleeyey oo ninba tuutabanaya ku garaacay taleefon oo isla taagay gidaarka oo hadalku tuura ka yeeshay taa miyaad aragteen ama habar taagan gidaaron ka yareen toddobaatan oo tirisaysa halkaasoo wixii ay tabanaysana gacantaama ku haynin oo keligeed tirsanaysa meelaad tegsa lahay tilmaanuun ma su-aashi iska daaba tagaabiyo wax inay ku tartahay toban jeer ma ku cayle tu kalaa ka darayda sidii gabadh dheer dheer oo lagu dhoobay casiin oo sheeko aan dhab ahayn lagu dhaafay cayaamo oo wax kastood ku dhawaaqda dhuganaynin warkaaga oo hadal dhaar ka taqaana dhaba mid la marteen marka aad ku dhowaateed la dhammee istidhaahdaba war maxaad iga dhowriya ma bilowday dhawaaqoo dhaari way sahlaneeda dhagaxyo soo guranaysa shiid ma kugu bilowday weli taas
waa gartay sheekada waxaa la yidhahdaa tu kalaa ka darreed wayna socotaa haddii ilaaha yidhaahdo hadda intaasaan kusoo koobayaa waa gartay iyadana si kooban maxaad uga dan lahayd kolley waxaan uga dan lahaa meelba meel bay taabanaysay sida hadda haddaan kuu soo qabto dabangaalahan wadaadka eh bakeylaha weysada u qaaday ee walada ay martiyeen ee halkii ay war wanaagsan iyo wacdi ay filayeen waxaan uga jeeday shirkii soomaalida lagu dhexdhexaadinaya kenya loogu qabtay taangiga loogu soo horteeday buu ahaa waa gartay dhexdhexaadin iyo waxaasaaba laga rabay wuxuu dhalaa shirkii taangi iyo dagaal buu dhalay waa gartay marka ujeedooyin fara badan bay lahayd marka hadda ma wada fasiri karo aad baad umahadsantah aad baad umahadsantaha waan kusoo dhaweynayaa markale fa-aad cabdisalaan aadna waad umahadsan tahay adaa mudan walaal
haddii dhegaysta uu qof saaxiiba kuga casuumo xaflad ee aad oggolaato misena aad isaga baaqato oo aadan tegin iyada oo lagu sugayo adigoon haddana sii sheegin maxaad is leedahay waad istaahishaa sheeko dhex martay gabar saaxiibteed ku casuuntay xaflad meher oo ay u suuro geli weeday in ay aado ayaa waxaa inoo haya jamaal cusmaan jamaal bal sidee sheekada u dhacday caasho gabadhan waxaa la yidhaahdaa jessica beker waa reer minnesora gabar ay saaxiibo ahaayeen oo in badanna ay siqanin ayaa samaysanaysay xaflad nikaax waa la casuumay sida caadadooda dadka saaxiibada way is casuumaan laakiin beker way rabtay inay ka qayb qaadato xafladdaas oo ay tagto hooyadeeday la hadashay waa gabar reer leh hooyadeeda la hadashay waxay tihi maalintaas waxaan aadayaa xafladdaas oo gabadha saaxiibteeda nikaaxeeda marka ilmaha iyo guriga iga sii ogow waayahay bay ku tiri hooyadii laakiin nasiib darro maalintii ay bixi rabtay ayaa hooyadii arrimo kale la soo derisay una sheegtay inaysan ilmaheeda ilaalin karin oo ay ilmaheeda ilaashato daqiiqadihii ugu dambeeyey way iska joogtay iyadii ninkeedii ma bixin guriga iska joogtay ilmaheeday iskala joogtay laakiin waxay leedahay waxaan la yaabay toddobaadyo kadib waxaa ii soo dhacay balada meeshan sidaad ogtahay waxaa laisku soo diraa xafladii meherka gabadhii may tegin umaysan sheegin caruurta cid usii haynaysaa male waa sidaas laakiin waxaan la yaabay bay tiri toddobaadyo kadib waxaa ii soo dhacay leedahay biil meeshan sidaad ogtahay waxaa laisku soo diraa biil ama waraaqo ay ku qoran yihiin lacagaha laiska rabo qofkaas uu isticmaalay marka biilka waxaa ku qoran in ay bixiso gabadhan lacag gaaraysa toddobaatan iyo shan dhibic sagaashan dolarka maraykanka way yaabtay markii ay sii akhrisay waxaa lagu qoray in dadka la casuumay ay ahaayeen laba qof iyada iyo saygeeda oo aysan meesha tagin qofkiina soddon doolar lacag lagu qiyaasay qadadiisa maalinta wixii maaragtay xafladda inta ay socotay laakiin waxay leedahay gabadha ma bixinayo lacagta sidaan u bixiyo ma aqaan waxaan u diri doonaa leedahay maadaama saaxiibtay ay tahay gifts waxa la lahaa ama hadiyado oo dadka saaxiibada isku diraan xilliyada arooska muddo sanadna way noo furan tahay arrintaa iyada ay leedahay waa garteen marka waxaan rabaa jamaalo gabadhan saaxiibteed baa casuuntay waxay leedahay intii aad cuni lahaydaan kuugu talagalay inaad xafladaas farxadda leh aad igula qaybsato intaabay ahayd laakiin mar haddii shan iyo toddobaatan dollar uun loogu koobay iska bixi la yiri marka haddii shan iyo toddobaatanka dollar ay bixiso saaxiibteed ma qaboobaysaa oo sidaa ma ku calolfayabaanaysaa mise waxay leedahay lacagtaan iska bixi arrinta cajiibka badan waxay tahay Nala kala caasha- wad.
okay arrinta cajiibka badan waxay tahay gabadhu markii ay kansalayso ma aysa sheegin saaxiibteed anu kuma imaanaya ma dhihin wayna iska joogtay sidaas si la mid ah iyadan looma sheegin lacagta iska bixi lama dhihin biil baa u yimid oo laleeyahay lacagta iska bixi marka biilka yaa soo qoray ma goobtii xafladu ka dhacaysa ee casimaadda cunada iyo laga dalbadayba mise gabadhii baa toos usoo qortay waxaa soo dirtay gabadhii wax asuntaan dhehe oo xaflad nikaax samaysanaysa ayaa soo dirtay sida muuqata oo leedahay lacagtaas lagaa rabaa iska bixi dabcan waxaa laga yaabaa laba qof oo saaxiibiin ay yihiin oo intaas in ka badanna ay maaragtay ka dhaxayso ay ka dhexayso laakiin arrintan inay tahay qayb ka mid a ciqaab ay isku ciqaabayaan baa laga yaabaa oo laga yaabaa in maadaama xilligii eh, farxaddeydii aadan ila qaybsanin waa inaad sidaa samaysaa iska bixisaa waa garatay marka een, ah, gabadhii xafladda ka baaqatayna waxay ka fikaraysaa inay saaxiibteed u geyso hadiyad maadaama een, ah, maalmo farxadle ay ku jirto sidaasay ku fikaraysaa tanna lacagtii bay rabtaa marka dhinac ma isku raaceen hadda Tal- eh, m- warbaahintu ma cadaynayso inay dhinac isku raacin in kale gabadha la yidhaahdo jessica eh, een, becker iyaduna ma sheegin in wax kale dhibaato ay kala dhexayso saaxiibteed laakiin waxay leedahay sida caadiyan dadka nikaaxa samaystaa meeshan is aroosa muddo sanad ah ayaa dadka martida ah waxay fursad u haystaan inay soo diraan een, hadiyado iyo waxyaabo noocaas oo kale ah marka muddadaa sanadka ayaan maaragtay ka fikiraya waxyaabihii aan usii dardiri lahaa oo aan u diro bay leedahay gabadha Marka- laakiin meesha waxay ka saartay inaysan lacagta bixin doonin marka waxaan ka war sugaynaa markay hadiyadda dirto bal inay saaxiibteed ku lacagtaa usoo qanacday.
dirto shan shan iyo toddobaatanka dollara bal inay ka cafiso iyo inay tidhaahdo tani waajibaad iska gudday tanina way kuu taallaa waanu sugi doonaa hadduu ilaa iraahdo laakiin eh, su-aasha laisweydiinaya ayaa waxay tahay eh, caadi ma iska- ma tahay wax loo qaateenna ma tahay inaad iska kansasho een, xaflad lagugu talagalay inaad ka soo qayb gasho adigoon la socodsiin dadkii ku casuumay laakiin markaan usoo noqono dhinaca soomaalida iska daa qof baad sheegaysaa adigoo koox dhan sugaya bay iska maqnaanaya ayagoon kuuna sheegaynin een, sababtay u maqnaadeen marka waa wax Wa- meelaha qaar laga yaabo inay iska dabeecad iska tahay oo iska caadiya oo inkastoo wax dhib badan tahay qofaad sugayso oon kuu soo socon Mhm.
haddana laakiin markaad fiiriso dhinacan galbeedka marka la yimaado iyo waddamada reer galbeedka iyo maraykanka oo kale een, qofka markaad casuunto lacag baa kaaga baxaysa waqtigaagii baad hurtay wax fara badan baad u huraysaa qofkaas een, aad casuuntay Waas- waayo waxaan sahlanayn in la isu yimaado waqtigii baa Wa- ciriiriya marka hadduu qofka iska maqnaado Waa- waa wax aad u culus waa sidaad sheegtay dad baa intaad iska xasuunto iska maqnaanaya ama waxaa laga yaaba in boqolaal kale oo aadan casuumin ay ku yimaadaan xitaa mararka qaar xitaa waxaaba dhici karta mar haddii xaflad meher oo kale ama aroos oo kale xaf- xaflad saa u weyn markay tahay qof iyo laba iyo saddex maqnaat inaan laba dareeminba aad iyo aad aad iyo dadka kale imaanaya ka badan aad iyo aad qaybtan aan kusoo xirayo barnaamijka caweyskana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa waraysiga fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac oo aad labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku maqlayseen barnaamijkan caweyska washington halkii aan ku joojiyey ayuun baan kasii wadaya waa tahay nimcaan een, heese badan baad qaadaa heesaha kale aad qaaddo ee hadda laga yaabo inaan halkan ku hayn ee aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dhegeystayaasha ku xiran v o a gaar ahaan barnaamijkan caweyska washington inta badan aan muusiga kusoo bandhigno fanaaniinta iyo waayahooda faneed maxaa ka mid ah waxaa jirta hees cusub oon qaaday habeenkii iidgu heestaasi waxaa la yidhaa adaa ii roon aniga anaa kuu roon adiga haye waxaa iska leh doon cabshakuur alaayasiid waxaan kuwaa maxamed cumar oo jibuuti jooga doon reer jibuutiya heestaa lafskeeda aad baan u jeclahay iyada lafskeeda waa ka seexay labadaantiibaa la sameeyey adu labadaantii keliga jibuuti baa lagu sameeyey marka waa heesaan ugu jeclahay weyn heesahan dambe heestan ugu jeclahay qadar ma naga maqshin kartaa iyadoo bilaa muusiga ha hadduu moogahay inaad raalli u ahayd haddee kaaraysan waa adairon aniga anaa ku ron adiga qolina waa furashe qolina waa furashete rafiiqan doortayey naftaydani haddaanad rabin ana ka raaliyo oon hanxaraad ku tagay rajuwali ka qaba rajuwali ka qaba rajuwali ka qaba ee rajuwali ka qaba rafiiqan doortayey naftaydani haddaanad rabin ana ka raaliyo naharxaraad ku tag raju weli ka qaba raju weli ka qaba raju weli ka qabayo raju weli ka qaba ruuxdayda aad ku intaho jacaylkiini ribaday raad buu kaga tegay qalbiga qalbiga raad buu kaga tegay qalbiga ruuxdayda aad ku intaho jacaylkiini ribaday raad buu kaga tegay qalbiga qalbiga raad buu kaga tegay qalbiga hadduu mogarayo way inaad raaliyo ahayd adeerka araysan wa haddayron aniga anaa ku ron adiga runina waa wada jirkeen runtuna waa wada jirkeen runina waa wada jirkeen hadduu mogarayo way inaad raaliyo ahayd adeerka araysan wa adayron aniga anaa ku ron adiga runina waa wada jirkeen runtuna waa wada jirkeen runina waa wada jirkeen
waa ku maqlaya waa ku maqlaya marka adaa ii roon aniga anaa kuu roon adiga marka waa gartay marka waa hees iyana si gaara kuu qusaysa adiga may aniga ima qosaysa laakiinse qisada waa laii keenay waa laiga sheekeeyey abdiwaankaan ay keenay saas adna waad qaaday anigana waan qaaday ha waxaad markaa nimcan ka warantaa inta badan marka qofku uu dhalin yar yahay oo uu haddana fanaan noqdo oo uu haddana sidaadoo kale cod macaanna ku darsado inta badan inta badan bulshadu aad bay ugu soo jabtaa gaar ahaan n dhinaca dadka isku jiilka yihiin ee xilligaa jooga marka waxaad ii sheegtay in heesaha qaar adiga ku quseeyey in aanay waxba ka shaqayn maxaa taa ugu wacan wallaahi horta inta badan dareen waxaa dareenkeyga inta badan horta farxad un kusaysan in wax ka fanta la eego waxaan waayo waxaan arkaa deriga waaweynaa haddana fanka iga xisaameeya bulsha badan markaan dhex gala ii kacayso aada noo jecel wallaahi waxyaalo badan baan dareema waqtiyada qaar hay adiga fanka qof aada raadkiisa haysay oo aad ka shidaal qaadanaysay oo inta fanka aadan soo gelin inkastood carab ku dhufatay fanaaniinta qaar haddana fanaan aad si gaara codkiisa u jeclayd oo intaadan fanka soo gelin aad lahayd allayle haddaad fanaankaasoo kale noqon lahayd noloshaada way dhamaystirmi lahayd ma jiraa ha wuu jiraa horta hadda wuu jira wallaahi horta shaashada waan ka sheegay wuxuu ahaa maxamed xasan xuseen la foolay aad ugu badnaa isaana fanka soo gelin waan ku dayin jiray codkiisa miyaad jeclayd maqaabka wax u qaado ma heesaha uu qaado ee hay haba codkiisa qaabka u qaado heesihiisa isagoo waan jeclaa muqdishoad uu baryahan dambe joogay barnaamijkan toddobaadyadii lasoo dhaafisna ku wareysanayay marka mays aragteen la foole intaadan fanka soo gelin markaad fanka soo gashay maalmihii u dambeeyaad muqdisho ka dumaysay ma isku aragteen muqdisho la foole waa ismaqalnay laakiin isma arag markaan muqdisho tegay isaguna safar buu baxay gobolada ah markaana siguna isma arag laakiin waa ismaqalnay haye isaga ma u sheegtay marka in fankiisa jacayl aad u qabto inuu adigana fanka kugu soo jiiday aad ha waan u sheegay isaga laftigiisa uu ahaada ula socdaa u daawaday heshiiyada ka taxooday waxaan rabaa inaad heestan kalena aad ila dhegaysato nimcaanow heesahaagu ciiddaasay ka bateen laakiin dhowr baan ka soo qaaday oon isleeyahay dhegaystayaashu kolley barnaamijkan intay dhegaysanayaan nimcaano marti ku yahay way jeclaysan doonaan bal adna ila dhegayso
haddii uu itaabto ku tallaalmay xididkada qalbiga itigsadee igu tarmay sidaadii
haddii uu itaabto ku tallaalmay xidid daraa qalbiga itigsaday igu tarmay sidaadii noloshu waa tobaaniyo ayaamuhoo tirsamaya tabashadu xalkeed leh tabashadu xalkeed leh xaydta koorin caashaqa haye heestan heestan wax nooga taabo heestan waxaa la yidhahdaa katir laabta waxa iskale agwaan substrelia aan arsalam iyo cawaala la yidhahdaa koone ayuu ku magac dheer yahay waxay kamid tahay heestaan anigu soo xushay aan jeclaaday aan soo xushay maxaa ula jeedaa wax waxaa jira in badan badanaa heeso dee qisa qiso mawda aha koobihi kuwa qisada ah haye qaar waxaa jira anigu aan xulano aan ilanoo dee heestan anigu anfaxaysaa ama si fiican bay soo qaybgalaysaa oon jeclaano taas daacamu soo xushay Calaasha.
aniga jeclaaday ereyadeeda markii laysoo bandhigay ha calaashaan markii fanaanku ereyada sameeyey ereyada baad miisaan saartay waxaad tiri heestan anigaa qaadi ha anigaa qaaday ha maxaa ku xulatay ereyada ma mug- ma mugga ereyada ma qisada ay u dhacayso horta mugga ereyada sida dhacaysaba een, waxaa jirtaa heestan inta kooraskeeda waxaa ereyada kamid ah inkastoo la iska tuuriyo ka tilaabta leedahay waa tegi had iyo jeer qof wadnaa ku siirsaday marka waa halka aan ka qabsaday baa ahayd heestaas laakiin abwaanka qise ma ugu fadhida heesta abwaanka inkastoo si fiican isku wareegsanaysa laga yaaba inuu kusoo gufadhiyeyso aad ku jeclaa heestaas
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo xirayaa intaan mar kale iska maqlayno haddii alla idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
uu itaabto ku tallaalmay xidid daraa qalbiga itigsaday igu tarmay sidaadii haddii uu itaabto ku tallaalmay xidid daraa qalbiga itigsaday igu tarmay sidaadii
codka macaan ee fanaanka nimcaan hilaacna wuxuu gabogabo u ahaa barnaamijka yaa caweyska washington caashe ibraahin aadan caashe cuud ayaa nala socodsiinaysay dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay maanta xariga wariyaasha ka tirsan tv-ga universal ee shalay ay xireen ciidamada nabad sugidda soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi beegos oo shir jaraa-id qabtay ayaa sheegay in wariyaashu ay dembi galeen cid kasta oo dembi gashaana aan sharcigu cafin doonin
arrimahaas waxbaan ka ognahay ciidanka amnigaan ka wada shaqaynay Ee, idaacaddaasi idaacadihii inay la mid tahay halka jooga maanta cid kastoo dembi gashana sharciga ma cafinayo Ee, horeyna waa looga digay arrimo badan baa yacni ciidanka ah, amniga oga digeen idaacaddaasi wayna ka dhaga adeegtay Ee, dhaga adeegaas wuxuu u keenay marka inay meediyaha ka sii daayaan waxa ayagu rabaan meediyaha wuxuu rabo ma sii deyn karo meediyaha waxaa la rabaa markuu war samaynayo ama dood samaynayo doodaasi dhinac kale waa inay dad kale oo doodaas difaacaya ay jiraan nidaamka meediyaha idinka iga badiya ama waryaha laftiisu markuu wargalayo ilaa warku intaa kuma jiro kaas kuma jiro isagu wax ka reebo marka haddii uu xarig jiro xarigaasi annaga waxaan leenahay eh, sharciga ha la horgeeyo sharciga waxay ka helaanna ha lagu fuliyo dalka muasaad buu leeyahay qof in la xoraayo ceeb maaha dembi in la galaayo waa waa dhici kartaa laakiin waxaan ku dadaalaynaa eh, ciidanka iyo ciidamada amniga inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay sharciga u horgeeyaan markaasna waxay mutan yihiin haddii sii deen lahayna la sii daayo haddii ay xukun lahayna la xukumo marka sharciyadda in in la ixtiraamo ayaan rajaynaynaa kaas waxau ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xasan beekos oo shir jaraa-id maanta ku qabtay magaalada muqdisho oo uu kaga hadlayay xariga wariyaalka tirsan tv-ga universal oo ay shalay magaalada muqdisho ku xireen ciidamada nabad sugidda soomaaliya halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana gabagabadii idaacaddaanu kusii soconnaay kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada hiba nuura
xidig yahow adowa xerya haryasama ku nool ban xidigiyohow adowa haryasama ku nool ban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigiyohow adowa haryasama ku nool ban xidigiyohow adowa haryasama ku nool ban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xooje ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu
codka macaan ee hiban nuura iyo heestii xidig intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa ilaa iyo lixda iyo barka aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinle habeen wanaagsan
xidigyahow adowa xeryasama ku nool ban xidigyahow adowa xeryasama ku nool ban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.